waxaa laisku diraa shirka dadka ka qayb galaayo emaila la isdhaafsadaa kulankaa intaan la imaan ka hor nimanka maamulka somalilan email baa loo diray oo ku aadan shirka inta ka qayb galayso ayagana way soo direen ajendaha shirka iyo waxa laga hadlaayona waa isdhaafsaday hadday noqoto in shirka aysan ka qayb gelin oo ay leeyihiin dadkaan nama hor fadhiisanaya waxaa jawaabtu ahayd in marka hore ay soo sheegaan isa safar iyo socod aysa soo gelin ay soo dhahaan dadkaas ma arkeeno shirka hadday soo qayb galayaan laakiin waa imaadeen shirkii kasoo fadhiisteen waxayna dood ka dhex bilaabeen argadii isla socotay oo ay laheen nimankaan ninkaana ma qaabilen ninkaana ma qaabilena problemkaas markii aan u aragnay dadkii goobjoog ka ahaa waxaa noo muuqatay in ay ka dambeeyaan maamulka naaka somalilanka fikirkaasna uu yahay fikir qorsho kale laga wada ma garat